Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo samafalka degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Maxamed Ciise Galadi ayaa kormeer ugu tagay howlwadeenno ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha Galmudug oo talaal ka wada deegaano hoos yimaada degmada Ceelbuur talaalka ayaa laga sameeyay deegaanka Tuula Ooman oo ka mid ah deegaanadaasi mid ka mid ah dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa ka warbixiyay talaalka ay ka sameynayaan deegaanada Galgaduud waxaan ahay doctor ibraahim daar cismaan kana mid a dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug runtii maanta aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta gudanayno mid ka mid a waajibaadkii runtii qaranka oo maanta aan deegaankan aan ka wadno talaal ama faksin wax loo yaqaano waxaa jira marka laba cudur oo runtii deegaamada aad iyo aad runtii dhib ugu haya cuduradaasna waxaa ka mid a cudurkan loo yaqaano c c b b ama contagious caprin bloronemonia cudurka loo yaqaano aadka runtii xoolaha faraha ba-an uga haya dhimashada faraha badan keena iyo cudurka loo yaqaano b b r oo runtii asaguna ka mid a cudurada endemiga ah oo waddanka sida caadiga uga jira maantana waxaan joognaa deegaanka loo yaqaano tuulo oman horena deegaamo fara badanaan xoolaha uga soo tallaalnay oo hoos taga degmada ceelbuur ay ka mid yihiin luufdaaje goollangoonle deegaamo fara badanaan runtii aan xoolo ka soo tallaalnay maanta marka waa deegaankan wuxuu ka mid yahay deegaamadii aan faksiinka aan ka sameynaynay waxaan rajaynaynaa inaan horay usii wadno oo deegaamo fara badan aan tallaalka gaarsiino si reemiyigu ku nool xoolahan dhanka kale qaar ka mida dadka deegaanka ee adeega talaalka loo sameeyey ayaa ka mahad celiyey sida wasaaradda xanaanada xoolaha ay uga soo jawaabtay codsigooda
xoolaha maanta la tallaalana deegaamo daris ahoo badan ayay ka yimaadeen intii laga gaaray waxay ka yimaadeen tuulo ooman oo rugta wax lagu tallaalaa ah waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay idmo suurtagalka ah laysu soo daba dhigo wax ka qabashada xoolaha dhibaatadooda maamulka degmada ceelbuur iyo tallaalka sharafta leh oo ay noo fuliyeen iyo maamulka waad ku mahadsantihiin ugu dambeyntiina maxamuud ciise galadi gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo samafalka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa ku ammaanay howlwadeenada wasaaradda xanaanada xoolaha shaqaday u hayaan dadka reer miyiga ah maanta waxaa lagu daaweeyey meeshaan ilaa toddoba kunoo neef oo ariya toddoba kunoo neef oo ariyana waxba kama soo qoyso laakiin dhiig joojinaa la yidhaha intaanoo kale dhiig joojintaas waa uga mahad celinayna wasaaradda xooluhu hadda tallaal baa la siiyey codsanaynaa wasaaradda waxii kaloo caafimaad xooloodahi noo awoodo inay noogu soo darto waxaan kaloon rabnaa wasaaradda biyaha iyo tamarta dowladda galmudug waa maqlaynay dadka deegaanka si u cabanaayeen waana ay maqashay horena riboodkanagu waa u gaaray waxaan ka codsanaynaa dadkan iyo biyo dhaamis deg dega u samayso sidoo kale wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ee dowladda galmudug deegaanadan waxbarasha kama jirto waa deegaano xoro la imaan karo laga shaqay karo inay gacan dheer soo gaarsiisana ayadana waa ka codsanaynaa